ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay madaafiic ku garaacay fariisin ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin magaalada densoor ee gobolka baay ilaa iyo toban madfac ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday dhufaysyada amxaaradu halka ay ku leedahay waxaana wararku sheegayaan in ay gudaha u galeen argaga xoogle ayaa soo wajahay ciidamada etoobiyaanka ah ee halkaasi dhuufaysaha ku leh kuwa oo awalba niyo jabsanaa maadaama ay deegaanka go'doon ku yihiin faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii dhimasho iyo dhaawaca ee halkaasi ku gaaray ciidamada etoobiya madaafiicdu waxay timid waxyar kadib markii isla xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dagaalo foolka foola ay ku qaadeen laba fariisin oo ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada densoor ciidamadaas oo garb iyo gaashaan u ah etoobiyaanka densoor degan in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka soconayay magaalada densoor ayaa waxaa si weyn looga maqlayay madaafiicda lagu garaacay ciidamada etoobiya iyo dagaalka ka dhanka ah ciidanka maamulka koonfur galbeed dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerar ku qaadeen deegaanka baarsanguune ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin qaar ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayey deegaanka baarsanguune iyo nawaaxigiisa ciidamada maamulka jubbaland ee halkaasi ku sugan ayaa weerarada ay la kulmaan waxay yihiin kuwo joogto ah weerarada oo ka imanaya dhanka xarakada shabaab almujaahidiin xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay weerar ku ekeeyeen deegaanka kudha ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ciidamo iyo saraakiil maamulka jubbaland ka tirsan ay ku sugan yihiin hadafku wuxuu ahaa laba sarkaal oo ku kala sugnayd laba goobood oo deegaankaasi ku taala kuwa oo lagu kala magacaabo sheekeeye iyo nin magaciisa lagu soo koobay ina danuun ilaa iyo iminka lama xaqiijin haddii saraakiishaasi weerarkaasi ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen iyo haddii ay ka badbaadeen ciidanka maamulka jubbaland ee halkaa ku sugan oo ka jawaabaya weerarka xalay deegaanka lagu qaaday ayaa saaka wuxuu isku dayey in uu deegaanka ka soo baxo laakiinse ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin oo awalba u diyaar garoobay ayaa meel deegaanka duleedkiisa ah waxay ugu dhigeen kamiin in muddo ah ayuu halkaa dagaal ka socday ciidanka jubbaland ayaa waxaa lagu qasbay sida wararkaanu ku helayno in ay dib ugu noqdaan halkii ay kasoo duulaan tageen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraradooda iyo dilaalka ay geysanayaan waxay yihiin kuwo hadba sii labalixaadsanaya weeraradaasi iyo dilaalkaasi waxay dhan ka yihiin ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo maamulada la shaqaynaya ee soomaaliya ka jira oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka kooban walaaca ay qabaan madaxda dowladda federaalka ayaa sii labalixaadsanaya xarakatu shabaab almujaahidiin waxay aada u beegsanaysaa hoggaanka ciidamada iyo madaxda maamulada dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalka uu ka badbaaday madaafiic lagula garaacay aqalka madaxtooyada ee magaalada muqdisho oo uu ku sugan yahay sidoo kale taliyaha biliiska gobolka banaadir ayaa waxa uu ka badbaaday weerar nafhurnimo oo xarakada shabaab almujaahidiin ay la beegsatay waxaana halkaasi ku dhintay qaar ka mid a ilaaladiisa taliyaha milatariga dowladda federaalka ayaa asiguna waxa uu ka badbaaday weerar madaafiic oo habeen hore lagu garaacay saldhig milatari oo uu ku hoyanaya oo ku yaala magaalada buulobarde in madaxda sare la beegsado waxa ay sii niyo jebinaysaa ciidamada dhufaysyada ku jira oo u arka in ciddii madaxdooda beegsatay ay iyagana ku soo maqan tahay